dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka waxaa inoo haya axmed faarax cali idaajaaye guddoon wacan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal muddo dheer bay farduhu nolosha soomaalida iyo xooloraacatada ahayd mahuraan u ahaayeen muddo dheer buu reerkii aan fardalahayni aanu bulshada dhexdeeda maamuus ku lahaan jirin ha yeeshee waxaa la soo gaaray sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii markaasoo ay maamulladii gumaysigu dalka oo dhan ku wada fideen kolkii ugu horreysay ayaa waxaa geyiga soomaaliyeed laga abuuray taliisyo dhexe oo laga amar qaato waxaa la sameeyey hannaan garsoor waxaana la qoray degmooyinka oo dhanna la wada geeyey ciidan boolisa oo loo kala ashtakoodo intaasiba waxay yareeyeen milgadii iyo wax ku dheefkii fardaha gaar ahaan kolkii la isu qoonsaday dhaca geerashii ay soomaalidu ku kala qaadi ogeyd dhinaca kale waxaa dalkii si deg dega ugu soo batay baabuur miyiga iyo magaalooyinka isaga gooshta oo aada loogu nastay waxaa looga haystay sodcaaladii hawkarka badnaa ee toddobaadada iyo bilahaba qaadan jiray laguna rafaadi jiray sidaasna waxaa kusii qiimo jabay gammaankii la fuuli jiray ee safar iyo sudeefba dagaamada dalka lagu kala tallaabi jiray gaadiidkii ay matooradu wadeen ee dhulka la keenay baa silic iyo saxariirba u waday markaas baa dhaqaalahoodii faraha laga laabtay waa la banjoogeeyey daryeelkoodii baa la iska iloobay saalibaax iyo waraabe dugaaggii baa laga soo xerayn waayey kolkaas bay tirana yaraadeen wixii ka harayna ay dhogor xumaadeen maanseyahanadii baraaraha fardaha iyo ba-oodaba u soo joogay waxna ka yidhi waxa inta aan ogahay ugu horreeyey gabyaal la odhan jiray guuleed jucufe samatar bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii markuu ka yaabay sidii ay bulshadu ula dhaqmaysay iyo qiimo dhaca fardihii u dambeeyey ayuu tiriyey cunsudhaalay tix ku magacaaban oo tuduc ka mid ah uu meesigaas ugu calaacalay wuxuu yidhi caynaan fardood baa adduun caraf u roonaaye baabuur sidii loo camiray caynna geli waaye ceesaan riyaad iyo baroor caar leh baa simane inaan haatan lagu ciilbaxayn saw cunsuro maaha ismaaciil mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiishta ee fardaha ku gulfi ogaa ayaa isna kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii waxaa u muuqday wixii uu guuleed arkay wuxuu ka murugooday dibindaabyadii ay xilligaas farduhu ku sugnaayeen aad ayuu u damqaday markuu arkay sangayaashii inta wananka loo qaro barida laga waraabin jiray oo bananka looga soo hooyanayo cid u xil qabtaana aana jirin wuxuu arkay halkii fardaha laga daryeeli jiray iyada oo dameeraha laga shuushaaminayo taasina waxay ula ekaatay inay tahay astaan ka mid ah astaamihii soo dhowaanshaha qiyaamaha gabay uu waayadaa tiriyey oo adduun dabadii la baxay ayaa waxaa ka mid ahaa darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diibtan xamar qaayib daayimow maxaa xigi adduun dabadii weeyaan guuleed iyo ismaaciilba waayadaas ay fardaha u calaacalayeen waa waayadii ay soomaalidu magaalooyinka ku soo badanaysay oo la bilaabay in miyiga si xoog leh loo soo codleeyo dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonadii markii la soo gaarayna fardaha soomaalida wixii ka haray waxay iska ahaayeen wax aan cidina lahayn xoolo aan la tabin deerada iyo cawshana aan waxba kaga duwanayn allaha u naxariistay cabdi iidaan faarax oo ahaa gabyaal soo dhowaaday ayaa jeer la weydiiyey cabdiyow geel ama gammaan midna weligaa ma ka gabayday sida inoo muuqan doonta waxay ahayd wax in la haybiyo aanu filayn cabbaar hadduu aamusnaa ayuu ku jawaabay anigu maan soo gaarin wakhtigii gammaanka la fuulayay ee raggu ama booli ku soo helayay ama boojima haween uu kala baxsanayay ama uu wax ku soo dhacsanayay sidaa darteed anigu anfaaciga gammaanka ma aan arag geela qudhiisa lama aan dibad bixino anigoo yaroo markaas dabadhowga uun ka adag baan miyiga ka imid hadalkaas kooban ayuu cabdi ku dul maray dareenka gabyaaga iyo degaankiisu siday isugu xiran yihiin markuu arkay in laga rabo inuu jawaabta faahfaahiyana wuxuu sheegay wax laga yaabay wuxuu yidhi nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu maraha kalgacayl u hayaaye waxaa anigu beri u gebiyey dameer aan lahaa waxay ahayd waagii uu biyowaagu hargeysa ka dhacay ee lacagta badan la kala siisanayay aniga oo aan magaalada shaqo ku haynin ayaan haddana ku aroosay waxsaan lahaa dameer aan mahdiyey oo ay hiribluhu iga kiraystaan maalintiiba afar shilin baa la iiga kiraysan jiray wax alla ugu daraba afartaas xaaska ayaan biil u siin jiray biyowaagiina waa dameerkii iga furtayoo aniga imaba saamayn subaxdii baan inan yar u dhiibaa kaasoo inta xaraf geeya afar tanag kaga soo dhaamiya afartaa tanag labana saddex shilin baan siistaa labana xaaska ayaan u dhigaa sidaas awgeedna anigu biyowaaba maan arag ayuu yidhi cabdi wuxuu raaciyey maalintii dambe aniga oo dameerkii meel caws ugu dhigaya oo hor fadhiya ayaa nin xaashi la oran jiray inta ila kabtamay igu yidhi cabdiyow waxaa la yidhi baharkan waad ka laalaadaa qofkii uu caws ka cuno oo dilana waad la dagaalantaa bahalkan kuwaa la tahay ma faras ba ah niyow bahalkan si iska dheh dabadeed hadalkaas xaashi intuu ka carooday ayuu dameerkii u gebiyey wuxuu yidhi midi xigay casabiyo tol iyo xididba ii dhaanye waa kii abaartii xumayd xaaska kaafiyeye haddaanu xerada berigii ku jirin maxa ragoodeene alla ilaahay xil buu iga furtay iyo xan iyo ceeb weyne ha yeeshee xaskuu igala baxay oo xusuusnahaye xoolaha qanaacaadka waa lagu xanaanshaaye kolba waxaan la xayraamayaa xaaladan badaye aniga xaashiyow neefku way xuliya hoobaane kolkii laba bahood loo xintamay xiis irmaan noqoye waxaan xadhigga qoobka ugu suray waan xafidayaaye xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inan yowhayaa hay xasaladayne ayuu yidhi xijaabtooyinka uu sheegayaana waa booliskii aan ogolayn in xooluhu magaalada ay miraafaan oo joogaan oo warwareegaan markaasay qaban jireen sidaa darteed ayuu ku leeyahay waxaan xadhigga qoobka ugu suray waan xafidayaaye xijaabtooyinkii baan ka baqi inay xereeyaane xagun uga dhig inan yowhayaa hay xasaladayn waa dhab oo siduu cabdi sheegay nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu ka gabyaa sidaa darteed gar buu u lahaa haddii uu gabaygiisa ku ammaanay dandarrada abaaraha neefkii dhaafiyey inkastoo tixa dameer lagu ammaanayo ay soomaalidii hore gardarro iyo meelka dhacba u arki lahayd si kastaba ha ahaatee muddo dheer kadib weli soomaalida dhexdeeda waxa aan ka dhammaan rag aan samrin rag ay caloolxuma ka haysay saxariirta u dambaysay maqnaanshaha waganadii ay ku indhadilacsadeen ee sabada guryahooda ay ku arki jireen laguna dhaadan jiray waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray aadan carab oo ka caraacaray guuldarrada fardahoodii u dambaysay iyo sida ay uga suuleen degaamadooda kuwaasoo mar ahaa soomaalidu halka ay sangayaasha iyo darmaanaha wacan u doonato kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii gabay uu tiriyey ayuu ku daray meelisyo tiiraanyo aada ahuwan iyo tuducyo ujeeddadaa xambaarsan wuxuu yidhi annagana sangihii qoofallaa sahalo noo dhaafiye sitaacii farduhu wuxuu ku lumay salow colaadeedee sayidkii dabeed sharaftu waa naga siloonayde suunaadidii uu fuuli jiray sabanahaybkaygu ilmo sugulo aan uga xil qabin silica mooyaane cid kalay ka sayn dhabanayaan saaka ma ogeyne dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo